Star FM News.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan ee soo maqbuul qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah mudhavaadi oo la filaya inuu maanta gaaro waddanka ee denmark guddoomiyaha gobolka banaadir oo baaqudire muslimiinta iyo dadka ku nool khaza oo dareemaya gaajo xil ay bilaamatay bisha barakaysan ee ramadaan intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha saddexaad ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka iminkani kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaloo dhammaystiran madaxa wasiiradda ee dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurbajoogta musalia mudhavadi ayaa lagu wadaa inuu maanta gaaro dalka denmark ka hor inta uunan qabsoomin shirka dowladda waddankaasi kala dhexeeya afrika shirkan ayaa lagu tilmaamay mid heerkiisu sarreeya oo looga arrinsan doono xoojinta iskaashiga dhenmark ee kala dhexeeya dalalka qaaradda afrika musaliya mudhavadi ayaa shirkaasi ku mateli doonaa madaxweynaha dalka william ruuto madashan ayaa si gaar ah loogu eegi doonaa xeer ay dhowaan soo saartay dowladda dhenmark kaasi oo ku qotomo arrimaha ganacsiga iyo maalgashiga wax ka qabashada saameynta isbeddelka cimilada nabadgelyada iyo amniga sidoo kale waxaa la filayaa in dib u eegis lagu sameeyo heshiiska dhenmark iyo afrika ee shan iyo toban sano soo jiray madaxa wasiirada dalka musalia modavadi ayaa sidoo kale kulamo laba geesood ah la qaadan doono mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee dalka denmark si ay uga wada hadlaan sare u qaadidda xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dhinac iyo fursadaha laga wada faa'iidaysan karo sida laga soo xigtay ergeyga kenya ku matasha iskaashiga goboleedka loo yaqaano n b eight angelina musili in ka badan laba boqol oo wafuud heer sare ah oo matalaysa afrika ayaa shirkaasi ka qaybgeli doono waxaa dalladan ku midaysan dalalka kale ah denmark estonia finland iceland latviya lithuania norway iyo sidoo kale sweden weli warka waxaa si toosa uga dhegaysanaysaan waa idaacadda sta fm codka gobolka waqooyi bari wararka dalka ayaan ku guda jirnaa wasiirka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo dhaqaalaha dijitaalka eliud owalo iyo dhigiisa gaadiidka kipchumba murkumeyn ayaa ku booriya hogaamiyaasha gobolka nyanza inay u midoobaan raadinta ajendaha dhaqaale isbeddelku ah gobolkaasi murkumeen wuxuu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo midnimada si loo xaqiijiyo awoodda dhaqaale ee gobolka nyanza iyo guud ahaan ee dalka dhankiisana xogeya arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dor raymond omolo ayaa ku booriya hogaamiyaasha gobolka nyanza in ay mudnaanta siiyaan nabadda iyo midnimada iyagoo sidoo kale xooga saaraya doorkooda ku aadan wadista ajendaha isbeddelka dhaqan dhaqaale ee dalka
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ee muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ummadda soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey bilashada bisha barakaysan ee ramadaan ayaa muslimiinta ugu baaqay loo kaalmeeyo dadka aan waxba haysanin
bismillaah alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calay waslem wabacd shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan huda linnaasi wabayinaati min alhuda walfurqaan faman shahida minkum shahra falyasum waman kaana mariidan aw calaa safarin facidatu min ayaamin ukhar yuriidu llaahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra walitukmilu ciddata walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho degan waxaan leenahay hambalyo ramadaan mubaarak ilaahay ramadaanka ramadaankiisa kale ilaahay cafiya caafimaad hanagu gaarhsiiyo ilaahay hanaga dhigo kuwa ka faa'iidaysta bisha barakaysan ilaahay kuwa wanaagiisa iyo khayrkiisa la yimaada allah hanaga dhigo salaadaha sunnada taraawiixda kuwa ka faa'iidaysta allah hanaga dhigo leylatulqadarkana ilaahay hana waafajiyo ayaan leenahay waxaan leenahay ramadaan mubaarak shacabka magaalada muqdisho joogo runtii waa bisha barakaysa waa bil khayr waxaan rajaynaynaa qofaa afur heli karo qofaan afurka heli karin qofaa suxuurta qofaan suxuranaynin qof baa maaragtay xanuunsan qof baa caafimaad qabo aan noqono kuwa isgargaaro ilaahay wuxuu leeyahy watacaawanuu cala albiri waataqwa isku kaalmaysta bir samafalka iyo cabsida ilaahay in sha allahu gobolka banaadir ahaanna arrimankaas duur fiican ayaan ka qaadan doonaa afurintaas iyo iyo duurkeedan qaadan doonaa waxaan leenahay kuwa ilaahay wax u dhiibay walaalka baahan afuri ayaan leenahay qofkii qof sooman afuriyana ajirkii qofkii soonaayoo kale ayuu leeyahay marka sidaa darteed aan ka faa'iidaysanno waa runtii fursad qofka saa'imka ah markuu afuraayana ilaahay wuxuu ka baryo lama soo ridiyo ducadiisa maqbuul waaye saacadahaasina aan ka faa'iidaysanno kuwa maaragtay waxaan leenahay eh, bishaan barakaysan ku soo dhowaynayo anshaxumada ama rabaan dhexdeeda inay ku samayna waxaan leenahay ka joogsada ayaan leenahay aan isgargaarno aan iskaalmaysanno aan dadka dhibaataysan u kaalmayno ilaahayna waxaan ummadda soomaaliyeed ama ummadda muslimiinta guud ahaan uga baryaynaa in walaalahayna muslimiinta ah ee reer falastiin ee khaza ku dhibaataysan ilaahay uu dhibka ka qaado in cadowga ku hareereysanna ilaahay uu ka saromariyo oo cadowgaasi ilaahay uu ka jebiyo caruur yaryar ayaa ku dhimanayso ku dhaawacmayso hooyooyin iyo aabbayaal oo waxay galabsadeen aysan jirin ayaa maalin kastoo dhiiggooda daadanayo ayagana waxaan leenahay ilaahay dhibaatada ha ka dulqaado bishaan barakaysan ilaahay maaragtay nasri ha siiyo ilaahay dadka masaakiinta ah meel kasta ay joogaan shacabka muslimiinta ah dhibka allah ha ka qaado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak dhanka caalamka hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta enrua ayaa sheegtay in gaajo ay ka jirto meel walba oo qasa ah iyadoo bisha barakaysan ee ramadaan ay bilaabmatay waxayna ku baaqayaan xabajoojin deg deg ah inta lagu jiro bishan soonka ah ciidamada israa'iil ayaa boqolaal falastiiniyiina ka hor istaagay inay galaan masjidka al aqsa ee ku yaalla bariga magaalada qudus ee la haysto maalinta koowaad ee bisha ramadaan siday ku warantay warbaahinta gudaha ee khaza intaasina waxay inooga dhan warkii subaxnimo ay kala socoteen idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari cidda warka uu seegay waxay dib uga heli karaan boggeena internetka ciwaankiisuna yahay waa www star fm c o k e warka xilligan waxaa idiin soo saara idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulaahi axmed cabdulaahi dhanka farsamada waxaa iga caawinayay maxamed axmed khaliife dhammaantiin soo maqbuul ramadaan mubaarak
Audio Jungle.